magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo kamid ah magaalooyinka soomaaliyeed ee sida weyn u martigeliyey dagaaladii sokeeye muddadii uu dalku burbursanaa ayaa waxaa marba marka ka dambeysa laga dareemayaa horumaro dhanka nabadda ah taasoo ku timid iskaashi xoogan iyo wada shaqeyn ka dhexeysa laamaha amniga iyo bulshada qeybaheeda kala duwan bulshada ku dhaqan kismaayo ayaana hadda ku naaloonaya nabad iyo xaasilooni iyadoo ay magaalada ka socdaan dhismayaal casriyeysan sida wadooyin laami ah magaalada ayaa sidoo kale si xawli ah waxaa oga socda ganacsi haddaba qaar ka mid ah waxkaradka iyo dhalinyarada magaalada kismaayo ayaa ka hadlay marxaladihii ay soo martay kismaayo iyagoo bulshada ugu baaqay inay xoojiyaan islamarkaana ay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarinteeda wada shaqaynta dhabtaa ee ka dhexeysa ciidamada iyo dowladda taasna waa soo dhaweyneynaa waxaana rajaynaynaa qof kasta oo bini aadana noloshiisa waxa ugu horey u baahan yahay waa amni haddii amni la waayo nolol ma jirto marka amnigu waa furaha horumarka waa furaha horumarka dhaqaale mid bulsho iyo mid siyaasadeed intaba dhammaan dadka waxaa ku wacyigelinaynaa inay sii laba jibaaraan wada shaqaynta ay la leeyihiin laamaha amniga qof alaale qof qof kasta mas-uuliyad ayaa saaran mas-uuliyad amni ayaa saaran haddaad tahay qof shacaba mas-uuliyad amni ayaa ku saaran haddaad tahay qof askariyana mas-uuliyaddaas oo laba jibaaran ayaa ku saaran sidaa darteed qof kastoo muwaadina waxaa kula talin lahaa inay ka shaqeeyaan amniga laamaha amniga lasoo wargeliyo qof kasta oo arka wax amniga khalkhal gelin kara
waa meel haddana saxmadda iyo magaaladu say u kala socoto waad u jeedaan waa meel ammaankeeda boqolkiiba boqol uu wanaagsan yahay alxamdulilaah taasoo lagu helay laamaha ammaanka iyo dadweynaha oo maaragtay wada shaqayn ay ka dhexayso magaaladuna nabadgelyadu aad bay u wanaagsan tahay aad iyo aad bay u fiican tahay wax dhib oh ka jirana magaalada ma jiro saacadda rabtaa la socon karaa magaaladu waa nabadgelyo xilligii wakastaa maaragtay masaajida la aadi karaa la cibaadaysan karaa alxamdulilah xamdan kaiiran aad iyo aad bay mahadsan yihiin